bahiyaystoo la naco diinta rasuulku sala allahu alayh wasalam inay kor noqoto oo ay guulaysato intaa la naco ilaahay waxa uu yidhi wa min annaasi man yaquulu aamana biاllahi wa biاlyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wama yakhdacuna ilaa anfusahum wama yashcuruun fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kanuu yakdibuun marka waxaa weeye iimaanaan qalbiga jirin beensheegay ka been sheegaan inaynay waxba u tarayn ba aayaadka laynoogu tilmaamay inaynay waxba u taraynin ayaa aayaadkaas laynoogu tilmaamay إida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu hadday ku yimaadaan waxay odhanayaan waxaanu qiraynaa inaad rasuulka ilaahay tahay ilaahayna waa og yahay inaad rasuulkiisii tahay ilaahayna wuxuu ka markhaati yahay inay munaafiqiintu beenawaasiye yihiin waxay beenta ku sheegayaan waxay ku been sheegayaan hadalka ay leeyihiin qalbiga yagaanu ka qiraynaa oo ka yaqiinsannahay oo ka rumaysannahay inaad rasuulka ilaahay tahay hadalkay ka been sheegayaan waa taas marka maadaama taa ay ka been sheegeen oo qalbiga yagaan ka rumaysnayn ay yidhaahdeen waa rumaysannahay inay munaafiqiin noqonayaan ayaa marka aayaddu ku caddahay sidaas iyadaabaa aayaddu ku caddahay nacaybka nebiga sala allahu alayh wasalam ay necbaadaan ama shareecada rasuulka sala allahu alayh wasalam wax ka mida ay nacaan kufri inay tahay horeyn u soo marray oo wax ka mida diinta rasuulka sala allahu alayh wasalam nacaybka ay necbaadaan waa gaalnimo dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum nawaaqidaynu ku soo marray camalkoodoo dhan waxaa buriyey oo sabab u ah nacaybka ay naceen waxyiguu ilaahay soo dejiyey yacnii diintuu ilaahay soo dejiyey shareecaduu soo dejiyey nacaybka ay necbaadeen ayaa camalkoodii burisay markaa taana saas yadaa bay tahay calaa kulli xaal umuurahaas baa nifaaqa ictiqaadiga ugu muuqaal badan annifaaqu alcamaliyu nifaaqa camalka loo nisbeeyey iyo samaynta annifaaqu alcamaliyu nifaaqa camaliga khamsatu anwaacin shan nooc weeyi wاdliilu qwluhu slى اllahu عalayh waslm waxaana u daliila hadalkuu nebigu yidhi salى اllahu عalيyh waslm aayat lmunaafiqi ثalaaثun calaamadda munaafiqu saddex weeyi idaa xadaثa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa wa idaa wacada akhlaf hadduu ballan qaado ballanka waa guub yeela ama waa buriya waida اtumina khaan haddii la aamino waa khiyaameeyaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku soo aroortay waidaa khaasama fajar hadduu markaa doodo yacnii fujuur buu ku dhacaayo waa markaa waa gefaa bimacnaa dooddii waa xadgudbaya hadduu doodo oo fisqi ama gaalnimu ku dhacaya waidaa caahada hadduu ballamana oo cid la ballamana khadara waa ku ballan furayaa waa ku ballan furayaa shantaa umurood baa calaamadda munaafiqa ay tahay calaamadda munaafiqa lagu gartaa waa shantaa umurood umuuro badan oo kaleo laynoo sheegay sifooyinka munaafiqiinta inay ka mid tahayna waa jiraan oo nebigu wuxuu idhi salى اllahu عalيyه wasalam man lam yagzu walam yuxadid nafsahu biاlgazwi wamaata maata calى shucbati min nifaaq aw kama qaala salى اllahu عalayh wasalam ruuxaan markaa jihaadin naftiisana aan ugu sheekaynin inuu jihaado oo jihaad uu jihaadaayo xataa naftiisa ugu sheekaynin aan marnaba yacni jeclaysan oo sidaa ku dhintaa qayb markaa munaafaqnimoa ayuu ku dhintay yacni munaafaqnimadii baa wax kaga jira munaafiq buyuura maaha laakiin waxbaa kaga jira saasaa xadiiskaasina sheegaya صaxiixaynkaanu ku yaalla axaadiid kaloo laynoogu sheegay ashyaa munaafaqnimada ka mida ama sifooyinka munaafiqiinta ka midna waa jiraan caliy ibnu abi طaalib oo kale nebigu wuxuu ku yidhi salى اllahu عalيه wasalam laa yuxibuka ila muؤmin walaa yubgiduka ila munaafiq caliyow muumin mooye cid kale kuma jeclaato munaafiq mooye cid kalena kuma nacdo yacni ruuxii caliy bnu abi aalib nacaa waa munaafiq bimacnaa wax munaafaqnimo a baa ku jira wuxuu kaloo nebigu yidhi salى اllahu alيyه wasalam xadiiskaasna muslim buu ku yaalla صaxiixu muslim wuxuu kaloo nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam laa yuxibu alansaara ila mu'min lafdigu saa waa ka bedela aayat اliimaani xub اlansaar wa aayat الnifaaqi bugd اlansaar haasaas u ahaa calaamadda iimaanku waa ansaar oo la jeclaado nimankii muuminiinta ahaayee aws iyo khasraj yacni ka mid ahaa ee nebiga u gargaaray sala allahu alayhi wasalam ee ansaar la odhan jiray calaamadda iimaanku waa in nimankaa ansaartaa la jeclaado calaamadda munaafaqnimaduna waa in ansaar la naco xadiiskaana muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waxaa kaloo xadiis kale nebiga laga soo wariyey salى اllahu عalيyه wasalam albayaan wاlbadaءu shucbataani min shucab الnifaaq wاlciy wاlxayaaءu shucbataani min shucab اliimaan afmiishaarnimada iyo hadalka afxumada afmiishaarnimada iyo afxumadu waa laba gobol ama waa laba qaybood oo qaybaha munaafaqnimada ka mid a ruuxu hadduu af xun yahay afkiisa aanu waxba uga tudhay wax walba iska odhanayo yacni waxaa ku jira gobol ama qayb munaafaqnimo ah waxbaa kaga jira afmiishaarka waxa weeye afkiisa un wax ku cunaa oo marba siduu is yidhahdo maslaxa adduunyaa kuu jirta hadalka u dhigaya kaasna waxaa ku jira qayb munaafaqnimo ah xadiiskaana alxaafiظ الdahabi kitaabkiisa alkaba'ir waxau yihi isnaadkiisu waa qawi calaa kulli xaal mas'alada aan u soo noqonno nifaaqa culammadu waa qaybiyeenoo labadaa qaybood qaybood bay u qaybiyeen nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali haddaad doontona waxaad tihaa nifaaq akbar iyo nifaaq nifaaq asqar waxaa kaloo nifaaqa asqarkaa la odhanayaa nifaaqun duna nifaaq nifaaq ka sokeeya munaafaqnimo ka sokaysa munaafaqnimadii weynayd waa ka yara habeen sokaysaa waa macaasi iyo fisqi laakiin milladda iyo diinta lagaga bixi maayo xadiidkan haddaba tuu sheegayo aayat lmunaafiqi halaaثun ida xaddaثa kadab waida wacada akhlaf waida atumina khan xadiis kalena wuxuu sheegaya arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar umurood ruuxay ku sugan tahay munaafiq saafi ah oo munaafiqnimadiisu saafi tahay ayuu noqdaa idaa xaddaثa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa caahada kadar hadduu ballan qaado waa ballan furaa hadduu cid la ballamo waa ku ballan furaa waida atumina khaan haddii la aamino waa khiyaameeyaa waidaa khaasama fajar hadduu doo doodana yacni doodii waa ku gaaloobaa yacni xadgudub buu ku dhacaa oo ama fisqi ama gaalnimo ku dhaca marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya afar umurood ruuxay ku sugan tahay waa munaafiq munaafaqnimadiisu saafi tahay wman kanat fiihi khaslaة minhuna kanat fiihi khaslaة min الnifaaq ka qayb afartaa ka mida ay ku jirtana qayb munaafaqnimo ah baa ku jirta aakhirka xadiiskana wuxuu ku daray wain صallaa wasaama wazacama anahu muslim ruuxaasi munaafiq weeye yani hadduu soomo iyo hadduu salaado iyo hadduu markaa sheegto inuu muslim yahay iyo haddii kale mar mar leyba waa munaafiq culamadu xadiidka waxay ku xambaareen in looga jeedo munaafiqa saafiya looga jeedaa waa nifaaqii camaliga ahaa nifaaqii camaliga ahaa weeye ee nifaaqii diinta lagaga wada baxayey ma aha yacni diinta bilkuliya lagaga baxayey ma aha nifaaqu inuu saa u qaybsamona waxaa laga soo wariyey selafka qaarkoodna waa laga soo wariyey culamada ahlu sunna waljamacana waa ku waa isku waafaqeen waa itifaaq xasanu lbasri waxa uu yidhi oo taabiciinta ka mid ah nifaaqu waa nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal nifaaqii beeninta iyo nifaaqii camalka iyo shaqada waa siday culammadu u yidhahdeen ictiqaadi iyo camali tusaale arrinkaa jilcinaya haddaynu soo qaadanno nebi yuusuf walaaladii waa ku xadgudbeen walaaladii waa ku xadgudbeen umuurahan markaa xadiisku inoo sheegayaana ikhwatu yuusuf ama walaaladii yuusuf waa ka dhaceen waa la aaminay waa khiyaameeyeen waa sheekeeyeen been bay sheegeen waa ballanqaadeen waa buriyeen intaa mid walba waa sameeyeen markay aabbahood la hadlayeen waxay yidhahdeen qaaluu yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wa inaa lahu la naasixuun maxaad noogu aamini la'day bay yidhahdeen yuusuf weliba nasteexna waa u nahay bay yidhahdeen aabbahood waa ku aaminay aayad kale waatuu ilaahay yidhi iyadoo yacquub hadalkiisa lasoo naqlinayo qaala hal aamanukum calayhi ila kama aamintukum calى akhiihi min qabl faallahu khayru xaafiظa hal aamanukum calayhi ila kama aamintukum calى akhiihi min qabl marka inankii kalena weydiisteen oo yidhahdeen kanna waa nalagu xidheen nake yani nasiyo nasiyo na raaci wuxuu ku yidhi oo miyaan idinku aaminayaa si aan walaalkii hore idinku aaminay mooyaane idan walaalkood horuu ugu aaminay marka waa la aaminay waa khiyaamayeen waa ballan qaadeen ballankiina waa buriyeen arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiظuun waa ilaalinaynaa bay yidhahdeen ballankii waa ilaalinaynayna waa buriyeen oo iyagaaba god ku riday inay ilaashaan dhaafeen iska daa inay ilaashaane iyagiibaa god ku riday ceel ku tuuray marka waa ballan qaadeen ballankiina waa buriyeen markii dambe aabbahood bay u warrameen oo been bay sheegeen wa jaa'uu abaahum ala wa jaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun qaluu ya abaana ina dahabna nastabiq watarakna yuusufa cinda mataacina faakalahu الdi'b wma anta bimu'minin lana walow kuna saadiqiin waxa uu ilaahay inoo sheegay inay aabbahood been u sheegeen oo ay ku yidhaahdeen annagoo iska ciyaaraynaanu markaa ka tagnay yuusufo dabeed markaa beratan iyo ayaanu ku mashquulnay dabeedna yeyi baa intuu u yimi inankii cunay baalka yeyiga la yidhaahdo ayaa cunay bay yidhahdeen been bay arrinkaana ku sheegeen saddexdaa umuroodba waa ka dhacday munaafiqiinna may ahayn weliba waxa u raacda isku day dil qof muslima qof macsuuma oo dhiiggiisu dhowran yahay oo muslim ah bay waxay isku dayeen inay dilaan oo qaarkood waxaabay soo jeediyeen aan dillo iqtuluu yuusufa aw iطraxuuhu arضa yaklu lakum wajhu abikum watakunu min bacdihi qawma صaalixiin laakiin markii dambe waxay go'aansadeen ceelka inay ku ridaan ceelkaana waxaa dhici kari lahayd inuu ku dhinto haddii cidi ugu iman weyda waa midda labaadee waxa kaloo ku sugnayd cuquuqulwaalidayn waalidinkaarnimo waalidinkaarnimaduna waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta waaweyn alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir qulna bala ya rasuula allah qaala alshraaku biاllah wacuquuqu اlwaalidayn wa kana mutaki'an fajalas ألا وqول الزور ألا وشhaهadة الزور فma زاaل يكررهa حتى قلna layته سكت xadiiثka bخaarي صaحيixiisa kusoo wariyey marka شhaygii gaalnimada lagu lebeeyey waa waalidinkaarnimada waalidinkaarnimona waa sameeyeenoo cuquuq الwaalidayn bay la yimaadeen intaasoo umurood yagay ka dhacday haddana munaafiqiin نifaaqoodu اعtiqaadi yahay oo نifaaq akbara ku sugan may ahayn ee nifaaqoodu wuxuu ahaa nifaaq camali ah ama nifaaq fisqiya buu ahaa laakiin kii weynaanshaha badnaa ee gaalnimada ah maha taas ahlucilmiga qaarkood baa sheegay qaadi abubakr ibnucarabi iyo culamo kale waa tilmaameen qisadaa yuusuf iyagoo soo qaadanaya qisadaa ikhwatu yuusuf waata kale haddii waxa weeye umuurahan ay gaalnimo tahay waxaa ka dhalanaysa dadka muslimiintaa in kabaa'irta lagu gaalaysiiyo taasina dee sax ma aha ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca ma aha mashaayikhda qaarkood baa waxay yidhahdeen idaa xaddaa fak idaa xaddatha kadab idaa baa la sheegay darfiye ah marka hal mar iyo hadduu been sheego xadiisku ku rumoobi maayo hal mar iyo ay yacni ammaanada khiyaameeyo ballanfurka hal mar sameeyo laakiin waa ruux caadaystay oo goor kastuu sheekeeyo been buu sheegayaa goor kastoo la aaminana waa khiyaamaynayaa goor kastuu ballan qaadana waa burinayaa mashaayikhda qaar baa sidaa doonay inay ku ishkaal bixiyaan laakiin taa lafteedu waxa weeye waxay tilmaamayaan umuuraha hadduu daa'imo waxay noqonayaan nifaaqo nifaaqiisu ictiqaadi waxaa la odhan karaa waxa weeye taasi yacni mudarid ma ah oo mar kastaba dawaamka la daa'imaa mid keensanaya munaafaqnimo nifaaqu ictiqaadi yahay ma aha saas iyadaaba laga jawaabay waa dhici karta axwaasha qaarkood umuurtaa daa'imitaankeeda iyo nifaaqu inu israacaan waana kala hadhi karaa marka waxa weeye ma aha ilaaba ilaa haddii umuuraha la daa'imo nifaaqa ictiqaadiya inay tahay taana sidaas iyada ah ayaa ishkaalkaana loo burinaya oo dawaamka macsiyo la daa'imaa dee kufri akbar kama dhigayo ahlu sunna waljamacana ma qabaan dawaamka macsiya ma ma fii macsiyati ma la daa'imaa inuu kufri akbar yahay macna الطaaguuti wa ru'uusi anwaacih wa ru'uusu anwaacih daaguudka macnihiisa iyo noocyadiisa kuwa madaxda u ah اعlم raximaka الlahu tacaalى waxaad ogaataa ilaahay ha kuu naxariiste anna awala maa farada allahu calى bni aadama waxa ugu horeeya uu ilaahay ku faral yeelay bini aadamka alkufru biالطaaguuti wاliimaanu biاllahi inuu yahay daaguudka oo laga gaaloobo iyo ilaahay oo la rumeeyo faralka ugu horreeya qofka saarani waa kaas waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila adalkiilahay walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wاjtanibu الطaaguut ilaahay baan ku dhaartay laqad bacadnaa xaqiiqee waa soo saarnay fii kulli ummatin ummad kasta waxaanu ka soo saarnay rasuulan rasuul baanu ka soo saarnay an icbud اllah waxaa lala soo saaray rasuul kasta bian icbudu allaha allaha caabuda wاjtanibu طaaguuta طaaguutkana ka dheeraada faama صifaة اlkufri sifada gaalnimada miyaa biطaaguuti laga gaaloobo sifaday leedahay miyaa faأn tactaqida buطlaana cibaadaةi gayri اllahi waa inaad rumayso oo caqiidayso ilaahay cid aan ahay in la caabudaa inay baaطil tahay watatrukahaa aad ka tagto wa tubgidahaa aad nacdo wa tukafira ahlahaa ehelkeeda aad gaalaysiiso wa tucaadiyahum aad ila collowdo marka waajibka ugu horreeya qofka saarani waxa weeye inuu daaguudkana ka gaaloobo allahna caabudo an icbudu allaha wاjtanibu daaguut macnaheedu waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iyo ucbudu allaha wاjtanibu daaguut waa isku macne ucbudu allah bimacnaa waxiduuhu biاlcibaada ayuu u dhacayaa oo cabdillahi bnu cabbaas muxuu yidhi kullu cibaadatin fi اlqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka ku sugani waa tawxiidka bimacnaa cibaado kastoo ilaahay la caabudayo oo qur'aanka lagu sheegay ama layna amray wuxuu noqonayaa in cibaadada ilaahay loo keliyeeyo saasuu noqonaya marka waxa weeye maadaama ucbud allah macnaheedu ay tahay ay waxiduuhu bilcibaada cibaado ilaahay ku keliyeeya oo cibaadada u gaar yeela wajtanibu daaguutna waxay noqonaysaa rumaysadkaa daaquudka rumaysanaysaan iyo cibaadadaa caabudaysaan yacni waxa weeye ka gaalooba waxaa laga dheeraanayaa in la rumaysto in la rumeeyo in la caabudo in la jeclaado laga weli yeesho kullu daalika ayaa markaa waxbay laga gaaloobaya waxaana la macno ah aيadا ولqad baعثna fي kuli أmaة رasuلا an اعbudوا الlaha واجتنبوا الطاaغuuت qwlه taعaalى وma أrslna min qblka min rasuuli إilا nuuxي إilayhi أنh la إlaha إilا أna faاعbudوn yaعnي adiga hortaa nebi mحamedow salى الlahu عalيه waslم rasuul maanu soo dirin haddaanu soo dirnayna waxaanu la soo dirnay yaعni kelimaة التwxيid kelmaddaasaa laga soo dira marka laa ilaaha ila allah iyo ucbud allaha wاjtanibu الطaaguuta waa bimacnan waa isku macne marka macnaha laa ilaha illa allah saas yadaa buu yahay laa macbuda xaqu ila اllah ama laa macbuda bxaqin ila اllah saynu maro horeba soo sheegnay aayaddan waxaa kaloo la mid ah فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها كوكستو طاغوتك كقالوبة الله نرمية وحو قبصديو كدقي كنت انت أضي قبضني أما قولك أضي قبضنا أي كدقي bimacnaa diintu waxay ka dhigan tahay xadhig samada laga soo daayey waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xadhigga maadaamay ka dhigan tahay yacni baadidii iyo shahawaadkii in lagu qarqoomo qof bad ku jira ka soo qaad oo deedna xadhig loo riyey xadhiggii buu ku dhegey xadhiggaasi waa wuxuu ku soo badbaadaya ee badda kaga soo baxaya haddaba xadhiggu haddaanu guntin lahayn oo uu siiban yahay dee gacmu waa ka siibanayaan soo ma qofku ma qabsan karayo hadduu soo laaban yahay xadhigguyo halkan iskaga guntan yahay oo qool leeyahay ka warran qoolka u xaraha iyo la geliyo si fiican baa loo qabsan karaa markaa soo ma curwadu waxa weeye waa qoolka waa xadhigga qool in loo yeelo faqad istamsaka bialcurwati alwifqaa wuxuu ku dhegay qoolkii adayga badnaa kaasuu ku dhegay marka aayadda waxaa lagu sheegay laba shay in daaquudka laga gaaloobo iyo in allah la rumeeyo allah waxaa loo rumaynayaa yacni cibaadada keligii inuu xaqu leeyaho wax kale in la caabudo aynay ahayn inuu keligii markaa rububiyad iyo rabbinimada iyo abuuritaanka iyo arsaaqista iyo tadbiirka la gaar yahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa inuu la gaar yahay daatadiisa inuu la gaar yaho wax shabbaha aynay jirin ashyaadaas oo dhan baa la rumaynaya daaquudkaa laga gaaloobayaana waxay tilmaamaysaa bimacnaa waxa weye taaquudkii lama ictiqaadinayo inuu xaq yahay ee inuu baatil yahay baa la ictiqaadinaya cibaadada iyo taacadana inaanu lahayn oo kufriyaadka iyo gaalnimada marka aan lagu ateecayn macsi in cid lagu ateecana ma bannaane lamana caabudanayo waana laga dheeraanaya waana la nacaya ashyaada noocaasa ayay shamlinaysa ehelka daaquudka rumaysan ee markaa caabudaya ee ictiqaadsan yagana waa la gaalaysinaya wa amaa macna aliimaani billaahi labada haddaba iyomaa horreeya ma in daaquudka laga kufriyo mise in allah la rumeeyo daaquudka in laga kufriyaa horraysa waayo qalbigii weel buu ka dhigan yahay weelkii ilaa wasakda iyo qurunka ku jira aanad aad ka qubto dee inaad wax wanaagsan ku shubto ma suuragalba malab baa lagu yidhi waa lagu siinaya meel laguu shubo soo qaado waxaad haysataa fijaan ama gardeel yacni qurun iyo wasakhi ka buuxdo xalkii oo dhan baa la ysugu shubay wixii waxa kale laga soo xalay oo dhan halkaasuu ku soo dhowyahy ya waxaad odhanaysaa igu dul shubmiya ya soo inaad waxaan ka soo qubto marka hore faaruqisa ma aha dabeedna aad ka xasho ilaa haddii kale waxaad ku shubaysana waa kaa xumanayaan marka daaquudka in laga kufriyaa oo qalbiga laga qubaa waxay ka horraysaa iimaanka in lagu cabbeeyo qalbiga la geliyo taasay ka horraysaa alhadmu qabla albinaa dumintu waxay ka horraysaa dhismaha haddii waxa weeye meel ay ka dhisan yihiin wax xun oo qaab daran oo burbursan ya ayaa waxa weeye ka waxaysan dabeedna waxaad doonaysaa daar fooqa ama fillo aada u fiican inaad ka taagto ma waxaad odhanaysaa harkan yar horta ha la iskaga sii jire markaad daarta taagtaa dumin doontaaye horta daarta taag buucaddaad ka dhisaysana waa lafteeda suuragal miyay taa ducadda qaar baa waxay yidhahdeen ashghulu الnaasa biاlfikrati الصaxiixa qabla alfikrati اlbaطila dadka waxaa ku mashquulisaan fikradda saxda ah fikradda baaطilkaa intaydaan ku mashquulin bimacnaa waxaa weeye sida saxdaa un u sheega ha ku mashquulina inaad tidhaan waxani waa bidco waxani waa shirki waxani waa dalaal war sidan sidani waa sunne sidani waa tawxiid sidani yani sidaa ugu sheeg bay ku leeyihin ma sax ba yacni qofkii haddii waxa weeye wixii xumaa aan looga digin waxa wanaagsan qaadashada uu qaadanayaa ma fiicnaanayso waxaaba dhici karta wixii xumaa inuu qalbiga ku haysto waa in marka hore laga qubaayo laga hurgufaa marka waxaa xun laga quba dabadeed baa wax wanaagsan in la geshaa suuragal ay tahay laakiin wixii xumaa haddii aan laga qubin qalbiga dee waa iskaga baaqi noqonayaan wixii sunnada u sheeg bay ku leeyihin marka waxaa isagaa bidcada ka tegi dooneen sax maaha tawxiidka u sheeg bay ku leeyihin shirkiga isagaa ka tegi dooneen oo munkarkii la nahiyayey mee ila ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani almunkari waa la israaciyey siday macruufka u amrayaan bay xumaantana u reebayaan saas weeye marka waxaa weeye hadalkaasi waa hadal baatila dadka waxyaalaha abaatiisha ah raddigooda ha ku mashquulinina ee laakiin waxaa weeye afkaarta saxdaa u sheega awalan in sharciga fikri lagu tilmaamo layaha waa afkaar waa khalad sharcigu afkaar ma aha